waxaa inta badan koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ka curtay roobabkii guga haddaba sidee looga faa'iidaysan karaa roobabkan arrimahan ayaa waxaan wax ka weydiinay suldaan cabdiqani guddoomiyaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose calaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu adar waan dhowaan ku dhawahay idaacadda islaamiga ee alburqaan jasaaka allah khayra alxamdulilah rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri diin waddunya wa sala allahuma wsalim calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowm iddiin ama bacd adeer jazaakum allah khayra xilligan saad sheegtay waa muusimkii guga oo dadka soomaaliyeed xilliyada wax beertaan xilliga ugu muhiimsan ka mid ah ee roobkuna alxamdulilah roob badan oo maarata waafi oo ku filan dhulbeershisa la helo marka waa xilligii maarata runtii xareedii somali waxay dhahdaa maalin walba ma wadhna xilligii wax la beeran jiray ayna tahay in wax la beerto marka waa xilli munaasab ku ah beerashada oo khayr ku yaadirmaan
soomaalida ama beeraleyda xilligan maxay beertaan soomaalida adeer beeraleyda ah horta dhulkeenna waxaa la ogaaday in wax badan oo dalaga uu ka bixi karayo cimiladiisu ay tahay cimilo muctadil ah cimilo meeldhexaad ah qabowna ahayn ilaan qabowga badani wax badan ma baxaan oo waxyaala gaara unba ilaahay ku manaystay baa baxa kuleelka badanna sidoo kale wax badan ma baxayaan laakiin markay cimiladu mutawassit tahay sida waddankeenna ilaahay wuxuu nagu manaystay marka inay noocyo badan innagu waxaan soomaalida hore u yaqaaneen oon beeran jirnay haruurka iyo galleyda iyo maaratay khudaarta iyo maarata noocyada kala duwan iyo laakiin hadda bifadlillaah mujaahidiinta waxay ku guulaysteen oo tijaabiyeen garahaan wilaayada jubbal islaamiya markay halka ahayd qamandidoo kale waddankeenna ka baxaysa weliba qamandi taya leh sidoo kale baradhadii baa la tijaabiyey xabasowdadii oo maarata aan ognahay qiimaha ay leedahay iyo dawada ku jirta oo hindiya iyo xabashi iyo laynooga keeni jiray yaa wax xabasada ka wada kuwaalita sarraysa ama ka taya fiican oo ka wanaagsan siday sheegeen dadka maarata yaqaana dawada yaqaana iyo xabaswadada ayaa soo baxday oo maarata wilaayada bu'aale baa tijaabadaas lagu sameeyey waa lagu guulaystay annaga waan soo gadanayo waan qamadi hadday tahay iyo hadday tahay maarata xabaswadadiiba marka dalagga la beerto waxaan leenahay ha la sii ballaariyo maadaama waddankeenu ilaahay inooga dhigay waddan barwaaqa ah oo ubiyaal qulqulaya oo weliba qaarkood ay badda ku shubayaan nimcadan waa la isweydiinayaa waa nimco maarata runtii maarata ilaahay inugu manaystay dhulkeenna webi keliya maaha hadda roobkan da'ahaya beer xareedaad baa la yidhaahdaa hadda baaya bakool iyo webi ma maro waana dhulka ugu wax soo saar badan ilaahay ku manaystay dadkaas ilaahay fahansiiyey say ahayd bay uga faa'iidaysanayaan waxaad arkaysaa dhul weliba meelo qaarkood dhagaxa oo wax laga soo saaraya dayaabaysa marka waxaan leenahay dhulkeenna dalag kastaa ka baxaya dalagyadii aan beeri jirnay aan ballaarinno wax soo saarkeenna aan ballaarinno amni baan haysannaa hay-adihii xumaa ee baktiga ahaa ee maaragtay ina mashquulin jiray ma joogaan wax hadda cabsi ah ma jirto nin walba meeshuu rabu beeran karaa marka roobkan daahaya waxaan leenahay aan ka faa'iidaysanno oo maaragtay ha ka faa'idaystaan dadka beeraha beerta fursaddanna maaragtay aan ka faa'iidaysanno jazaakum allah khayra suldaan waxaa tahay guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ma jirtaa waxyaabo si gaar ah beeraleyda aad ugula dardaarmaysa inay sanadkan beertaan haadeer khayrlah ku siiyo beeraleyda wilaayooyinka jubbooyinka horta webigii baa maraya roobkiina wuu shubayaa dhulka jubbooyinka oo dhanna maarata waa dhulbeereed runtii oo nin walba maarata wuu beeran karaa dhulkii waa iska bannaan kharash badan ma baahno carradii waa carro fiican marka si gaara waxaan dhi lahaa cuntada la cunayo ee maarata dadku ku noolaanayaan in la beerto baan dadka kula talin lahayn waxyaalana waa waxyaalo qofku maarata aan wax isaga un iyo wax dad kooban ay ka faa'iday sida masalan liinta oo dad badan xoogga saaraan waxaa inooga muhiimsan in kastoo aan dhahayn iyo aan liin la beerin aan dhahayno oo iyaduba maarata ay faa'iido ku jirto oo lacag laga helayo haddana dalagii galeydii iyo maarata haruurkii iyo maarata khudaartii iyo maarata in la beero khudaarta lafteedu dadka cunto uma yaqaanaane marka cunto ahaan laga hadlayo cuntada waxaa loo qaybiyaa shan qaybood dhakhaatiirtuna ha raalli hadaan haddaan mawduucooda gallay shantaa qaybood qaybta ugu muhiimsan waxaa ka mid ah khudaarta oo khudaarta maxaa jirku muxuu ka helaa fitamiins buu ka helaa fitamiinku maxay qabtaan fayaqabka jirka ayaa la yidhaahdaa iyo ilaaliyaan oo caafimaadka ilaaliyaan alle kasta koobo dhulkeennana khudaarta si fudud bay uga baxaysaa weliba soomaalidu haddaynu nahay khudaar ma cunno inta badan ma cunnaba meelahay iska daadsan tahay marka khudaartana aan beerno aan cunno dalaggan kalena si aynu maarata uga kaaftoonna gaalada maanta maaragtay waxa gaalo ay adduunka ugu gebgableedahay ugu hanjabayso ugu cagajugleynayso waa wax- wax soo saarka qamandi weeya iyo wax la mida weeyaan marka aynu ka faa'iidaysanno oo aan beerno dalaga si gaara ee maaragtay ee, raashinka ah oo maaragtay geleydii iyo haruurkii iyo maaragtay khudaartii iyo maaragtay qamandidii hadda waata waa la tijaabiyey way baxaysaa marka dalagyadaasaan dhelahayn xoogga hala saar haddii la webiga fati jiray dhul aan fatahaad la'aan baa hadda maaragtay webi uun ku fatahaynin baan beeran karnaa walaalayaal khayr laan siiya waxaan intaa ku darayaa ee, xarakada shabaab mujaahidiin khayr laan siiyo waxyaalaha ilaahay de inuu maaragtay uu maaragtay guush iyo khayrka nagu siiyo waxaa in annaga isku tashanay oon isku tashanno oo cid kale oo maaragtay gaalo iyo cawaantood inayna waxba ka sugin waxba in meelna maaragtay aanay ka sugin aan waxa annaga aan leenahay aan ku tashanayno oon maaragtay camalka aan ku wadna jihaadiga ee ilaahay barakeeyey sidoo kale marka waxaan leenahay dadka waxbeera ha ku talagalaan oo ha fahmaan in maaragtay ay iman karto maalin gaaladu waxa- hadda waabakan ga- gaalkii xumaa ee maraykanka ee trump wixiiso dhan wuu xidhxidhayba in la dhaho macnaha waxba lama adduunka waxba lama dhoofinayo waxba maaha oo raashiinada wax xunka ay keenaan dhacay ee maaragtay barisku sheeg iyo wax laynoo caafimaad darrada inoo keenaye ee carruurtan ayagoo yaryar iyo dad awlaadda dhiigkar iyo sokor looga helayo in waxaas la joojiyo baciid ma aha oo waxba laynaga joojiyo marka si kal- si walba laynala dagaalamaya soo ma marka inaan u diyaargarowno oo dadka wax soo saarka bee- dadka beeralayda ay wax tayo leh oo tiro leh soo saaraan iyagoo cuntadii waxay beeranayaan lacag ka helaya haddana inay himma caaliya u fikiraan oo inay muslimiinta ku badbaadiyaan oo ay berrita maarata loo baxsado raashinka iyo dalagga ay beerayaan in laga fikiraa la rabaa muslimiintuna soomaaliyeed gaar ahaan dadka mujaahidiinta iyo maarata walaayadka in xoogga la saaro wax soo saarka oo loo diyaargaroobo in maarata aan kaydo dhiganno oon isku filaanno oo nimcadan waa layna weydiin aan ka faa'iidaysanno yaan dardaarminaha adeer khayrlaa ku siiya aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed suldaanka beesha maxamed zubayr sidoo kalena ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo inagu soo booqday istuudiyaha xilli uu da-ayo roobka guga